الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا darsiganu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda lixdanaad min suurati yaasiin qaala allahu tacaala alam achad ilaykum yaa banii aadama anlaa tacbudu shaydaan innahu lakum caduwu mubiin waan icbuduunii haadaa siraadu mustaqiim waxaynu ku soo jirnay fii tafsiiri suurati yaasiin ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala alam achad ilaykum waxaa inoo soo dembeysay wamtaazu lyowma ayuha almujrimuun waxaa lala hadlay kuwii mujrimiintahay waxaa la yidhi ka soocma oo marma oo dhinac uga istaaga kuwiina mujrimiintahayow addoommada ilaahay ee mu'miniintaha dhinac uga soocma alam achad ma waanan dardaarmin alam achad ma waanan ballamin bimacnaa ilaykum idinka alam achad alam uusikum ma waanan idiin dardaarmin ilaykum idinka dardaarankaa waxaa looga jeedaa amar alam achad ma waanan amrin aamurkum ma waanan idin amrin ilaykum idinka yaa banii aadama aadam duriyaddiisiiyey ma waana idiin dardaarmin oo idin amrin dadkii nebi aadam ka farcamayow rusushaan soo diray carabadeeda ma waanan amar iyo dardaaran idiin soo marin dardaarankaasoo ah allaa tacbuduu ha caabudnina ashaydaana shaydaan shaydaan ha caabudinina shaydaan ha caabudinina caabudiddaas waa maxay ha adeecinina waxau idinku yeeraya shaydaanku ha ka yeelinina waxau idinku yeero oo dhan waa macsiyada ilaahay ilaahay in la caasiyo oo laga fogaado baa shaydaanku dadka ugu yeeraya maxaa yeelay innahu shaydaanku lakum idinka caduwun cadowbou idin yahay cadowgaasoo mubiinun cadownimadiisuna caddahay nahyiga anlaa tacbudu shaydaana la yidhi cilladiisi wey maxaa laydiin leeyahay shaydaan ha raacinina oo ha caabudinina waxaa laydiin leeyahay innahu shaydaanku lakum idinka caduwun mubiinun waa cadow cadaawanimadiisu daahirtaa iska muuqato hadda insaankii marka seebu ku adeecayaa oo u dababoodayaa oo u raacayaa cadowgiisa waan icbuduunii aniga i caabuda ma waana idin dardaarmin haddaa horey ku xidhi waan icbuduunii ma waana idin amrin oo idiin dardaarmin aniga i caabuda keligay amarkayga fartoomo haadaa midkaasina siraadun waa siraad siraadkaasoo mustaqiimun toosan saas baa ah diinka saxiixa siraadka xaqa ee mustaqiimka kaa weeyaan walaqad adalla wuu dhumiyey minkum idinka xaggiinna wuu ka dhumiyey shaydaanku jibilan khalqi kafiiraa badan shaydaanku ma waanan kaloo idiin sheegin inuu shaydaanku khalqi tiro badan xaggiinna ka dhumiyey oo waxaa la arkaani ta'kiid u tahay tacliilkii walaqad adalla waa dhumiyey adalla waa dhumiyey walaqad xaqiiqe adalla waa dhumiyey minkum xaggiinna wuu ka dhumiyey shaydaanku jibillan qiradaas waa khalqan kaasoo kaiiran badan dad tiro badan khalqi tiro badan ayuu idinka dhumiyey hadhow markii ilaahay la hor yimaado khalqiga soo dhoobanaya oo shaydaanku kuwou dhumiyey ah waa wax tiradii ka batay war intaan oo khalqiga ma shaydaan baa dhumiyey dad badan buu idinka dhumiyey dad badan baa shaydaan adeecay ilaahayna caasiyey subxaanahu wa tacaalaa afalam takuunuu ma weydnaan ahaan tacqiluuna kuwa wax garanay war ma weydnaan caqli lahayn idinka reeba oo idiin diida shaydaan inaa adeecdaan amarka ilaahay inaa khilaaftaan amar iyo caqli idiin diida mayaa weydeen afalam takuunuu maydnaan ahaan mayaa afalam takuunuu tacqiluuna kuwa wax garanaya caqliga waa canaan la canaananaya kuwii gaalada ahaa ee faajiriinta waxaa loogu bishaaraynayaa haddana waxay degdegsan jireen oo cadaabkii ah haadihi midaanina jahannamu naarta jahannama la yidhaahdo wey allatii jahannamadaasoo kuntum a ahaan jidhe tuucaduuna kuwa laydin yabo jahannamadii laydiin yaboohi jiray waa tana rusushaa idiin sheegtay deedna waa diideenoo waa beeniseen jahannamadaasi waa tana haadihi jahannamu allatii kuntum tuucaduun iyagii baa lala khidaabaya kuntum tuucaduun markaasaa la leeyahayna naarta qarkeeday taagan yihin waa la ishaarayaa marka haadihi midaan aa ujeedaan aa qarkeeda taagantihiin jahannamu wey allatii jahanamadaasoo kuntum tuucaduun taasaa la dhahaya waa loogu daraya waxaa leeyahay islowhaa gala oo ku gubta naarta alyowma maanta dhedhamiya oo gala oo ku gubta maanta naartaa iyada ah bimaa kii darti kuntum ahaan jidheen takfuruuna waxay ka dhigan tahay bisababi kufrikum kufrigiinnii sababkiis adduunka aada kaafiriin soo noqoteenoo kufri la timaadeen awgeed naarta gala la leeyahay amarkan islowhaa amarkaa gala la leeyahay amru ihaana wa taxqiir baa la yidhahdaa ihaanayn iyo xaqirid iyo liidid amarkeed weeyaan oo waxay ka dhigan tahay aayaddii ahayd amarka kale ku jirayo duq dhadhami innaka anta alcasiizu lkariim oo kalea l casiis kariimana meesha ma joogo kaasoo kale nin fiican baa tahay oo kale ka dhigantaa gal naartaan naar buu galayaa marka fiicnaan iyo wanaagna ma hayso waxaa kaloo ilaahay inoo tilmaamayaa maalinka qiyaamada sida kuwaa loo fadeexadaynayo calaa ru'uusi lashaad khalaa'iqda oo dhan meelay joogaan alyowma maanta nakhtimu waanu daboolaynaa calaa afwaahihim afafyaalkooda gaalada afkaa la la daboolaya waa la khatimaya maxaa laga khatimaya inay hadlaan baa afka loo diidaya ilaahay baa afkan iyo carabkan hadalka soo marsiinaya haddii qofka hadalka loo diiday isagoo carabkii laho afkii leh uusan ju dhihi karin uusan hadli karin afkiibaa marka hadalkii loo diidaya wa tukallimunaa ilaahay wuxuu yidhi waxaa nala hadlaysa aydiihim gacnahoodaa nala hadlaya wa tashhadu waxaa marag furaya arjuluhum lugahooda bimaa kii kaanuu ahaan jireen yagsibuuna kuwa kasbada waxay ku markhaanti furayaan jawaarixduna ay ku hadlaysaa luguhuna ka markhaanti kacayaan acmaashoodii qabiixada ahayday liidatay xadiidku wuxuu tilmaamayey gaalka iyo munaafaqa maalinka qiyaamada loogu yeerayaa xisaab camalkiisibaa ilaahay usoo bandhigaya fa yajxaduhu waa waa jaxdinaya waa inkiraya anuu ma samayn buu leeya waxaan anuu shaqadan ma qaban buu leeya meesha ku qoran kaasoo dhahaya ay rabbi ilaahayow wacizatikaan ku dhaartay laqad kataba calaya haadal malaku malagan wuxuu iga soo qoray maa lam acmal waxaana soo qaban shaqa aanan soo samayn baa meesha laigu soo buuxbuuxiyey oo warqadahan iyo diiwaankan lagu soo qoray ilaahay buu hortaagan yahay ilaahay malagaadan hawshaan oo qabtay maahan waxaan soo camal falay malaggiibaa wuxuu dhahayaa amaa calimta kadaa waryaa waxaa ma waadan samayn fii kadaa fii makaani kadaa waqtigaas iyo makaankaas iyo meeshaas maadan waxaa ku qaban shaqadaan xun maadan qaban kaasuu leeyahay laa wacizatika ilaahayow adigaan anugu cizadaada ku dhaartay ee rabbi ma camiltu ilahay anugu adaan kula hadlaya anugu waxaa ma samayn malagii jawaabtii ma u siinay ilaahay buu la hadla sidaa markuu sameeyo afkii baa la daboolaya xubnihiisii baa hadlaya alyowma nakhtimu calaa afwaahihim xadiid kale wuxuu odhanaya wuxuu dhahayaa addoonku yaa rabbi alam tujirnii min adulmi ilaahay waadan dulmi iga badbaadin aad tir aadan dhihin waxaad dulmiya ma jiraan laa dulma lyowm ilaahay wuxuu dhahayaa balaa inaanan kaa korin dulmi iska daayo waa kaa kori cid la dulminaayo ma jidho markaasuu dhahayaa laa ujiizu calaa nafsi naftayda uma ogolaanayo maanta ilaa shaahidan minii markhaanti aniga xaggayga ka yimid maahayn cid kaleoo ii markhaanti gashaa maanta ma jidho cid kaleo aan warkeeda aqbalaya ma jidho ilaahay wuxuu dhahayaa kafaa binafsika alyowma calayka xasiiba naftaadaaba kuugu filan maanta ee calayka shahiida iyo bilkiraamilkaatibiina shuhuuda malaa'igta wanwanaagsana qorayaasha ah afkaa la dabooli xubnihiisi baa la dhahayaa hadla acmaashiisii bay xubnuhu sheegayaan hadhow baa isagaya afkii la isku bannaynaya afkii baa hadalkii loo soo celinaya markaasuu afku wuxuu dhahayaa bucdan lakunna xubnayahow fogaansho iyo halaag baa idiin ahaa ahaaday iyo wasuxqan ayaa idiin ahaaday halaag fa cankunna idinkan kuntu ahaa unaadilu mid difaaca anigu idinka ayaan idin difaaci jiray idinkuna hadda anigiibaa igu markhaanti fudheen sidaas baa arrintu noqonaysa ilaahay wuxuu yidhi walow nashaau haddaan doonno la damasnaa waa tiri lahayn waanan doonini haddaan doonno calaa acyunihim la damasnaa waa calaamad tiri lahayn calaamad tirid calaa acyunihim indhahooda indhuhu meeshay ku yaallaan baanu calaamad tiri lahayn oo wejigan waxaan ka dhigi lahayn sida jeegada oo kale meelaan xataa indhahay nuurka qaad keliya maaha meelaan ishii goofkeedii iyo godkeedii iyo waxbaba ka muuqana malaasan sida jeegadaasoo kale ah waa haddaan doona ka dhigi lahayn fastabaquu markaa waxay u bartami lahaayeen u degdegi lahaayeen assiraada wadada sida caadadoodu ahaan jirdhay oo markay indhaha qabaan meeshay ka bixi jireen oo mari jireen waddadaasay aadi lahaayeen fa annaa kayfa sidee yubsiruun u arkayaan indhihii baa malaasanay dee see bay u arkayaan marka indhihii baa la tiray ma arkayaan wey waxay isdhahayaan socda waddadii aada saa ahaan jidhe deedna uma suuroobayso haddaan doonno waanu indha tiri laha arrintan ma aakhira imaanaysaa baa la yidhi walow nashaaw oo middaan ah iyo walow nashaaw oo midda ka dambaysaa mise waa adduunkaba marka haddaan damcno waanan damcini saasaanu samayn lahay waa loo goodinayaa marka saasaa laydin masixi lahaa oo indhaha la idinka qaadi lahaa oo wejiga waxaa looga dhigi lahaa meel aan waxbaba u calaamadsaneyn oo la calaamad tiray walow nashaau haddaan doonno la masaknaahum waaba masakhi lahayn iyagoo dhan calaa makaanatihim makaanka ay joogaan tanna waxa weeyaan waa masakhi lahayn barta ay joogaan baanu ku masixi lahayn qof kasta meeshuu taagan yahay baa waxaa laga dhigi lahaa derbi ama dhagax ama geed oo meeshiisaaba si kaleaba waa la bedeli lahaa gebigiisaba haddaan damcno fama stadaacuu markaa may awoodeen ma awoodayaan wey mudiyan tegid walaa yarjicuuna mana soo noqonayaan macnaha tegid iyo imaan imaatin midna ma awoodayaan midna ma awoodeen mudiyan waxa weeyaan dahaab iyo majii tegid iyo imaatin midna ma awoodayaan ma awoodeen wey markii saa loo masixo inay tagaan iyo inay yimaadaan midna ma suurowdeen wey waa goodi labaad oo kuwa gaalada mujrimiinta loo goodinayo kuwa saa u kibraya haddaan damacno meeshoodaanu dhigi lahayn kuwa la masaxay baan ka dhigi lahay oo lama gebigoodaba la masaxay markaan waxaa laynoo tilmaamayaa awoodda ilaahay dalaa-il tusanaysa ilaahay inuu awoodo gaaladaas inuu masakho maski ku sameeyo qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waman nucamirhu waman axadka nucamir aan cimri siino hu isaga qofkaan cimriga u dheerayno nunakishu waan gedinaynaa hu isaga fil khalqi abuurka dhexdiisa qofkaan cimriga u dheerayno nunakishu nuqallibhu waanu gedinaynaa wey adwaarta iyo maraaxisha uu marayo fil khalqi abuurka dhexis waxaa laga dhigayaa mid la gediyey oo la garaaba gediyey qofkii cimrigaba loo dheereey waxaa lagu celinayaa ilmanimo difli ilmo yar oo kale nunakisu fi lkhalqi qofkii awoodda lahaa oo koray oo kobcada weynaaday baan u garaaba gedinaynaa u foorarinaynaa nunakishu fi lkhalqi oo maxaa laga dhigayaa qofkii weynaaba caruurnimo loo celinaya heer wuxuu gaarayaa haddii da-diisu tirada ka badato laa yaclamu shay-an waxba uusan garanayn nunakisu waa gedinaynaao waa qalloocinaynaa qofkiibaa soo godanaya nunakisu fi lkhalq abuurkii laftiisii qofkii toosnaa baaba soo qalloocsamaya oo soo foorarsanaya abuurkiisi baa la gedinaya xusuustiisi baa tegaysa waa dadka qaarkood awooddiisi baa tegaysa ilmaha yarkaa markaas waxba garanayn oo kaleu noqonaya wuxuu noqonayaa mid sariirta dul saaran oo waxalaali wixii ka yimaada laga qaadayo oo sida ilmihii yar yarkaa loo sabsabayo oo aan waxba garanayn heerkaasaa la gaarsiinaya qofka ahlu qur-aanka waxaa la yidhi heerkaas lama gaarsiiyo cimrigan dheeri qofkan loo dheereeyey buu haram iyo saacsac buu gaarsiinaya awooddii daciifnimay noqonaysa ziyaadadii loo kordhiyay nuqsaan laakiin qofkaani dadku markay fakeraan caqligood waxaa moodaa inuu keeni lahaa qofkaani inuu markasta sidii waagii hore lagu arkayba awood inuu sii ziyaadsado awood inuu sii ziyaadsado caqli uu sii kordho laakiin markuu kobcay oo weynaado meel gaaray baa misna la soo celinaya nunakishu waa lasoo garaaba kadib waa la soo celinaya nuqallibhu fi lkhalq saas baa laga dhigaya wamin waxaa idin ka mid a waminkum man yuraddu ilaa ardali lcumr dad noocaasaa jira afalaa yacqiluuna ma waysan waxba garanaynin allaha saa awooda ya oo awooddaa leh inuu awoodo inuu masakho kuwan binu aadankii meelahay joogjoogeenoo fadhiyeeno taagnaayeenoo wax kale laga dhigo ama in indhaha la tiro taas in ilaahay awoodo maysan u daliishanayn qofkan kaliya bay u jeedaan oo xilligaa la gaarsiiyey oo da-diisu saa noqotay insaankiioo la gediyey bayba u jeedaanba marka dadka waxaa ugu fiican qofka cimrigiisu dheeraado camalkiisuna wanaagsanaado laakiin waxaa ugu liito qofka cimrigiisu dheeraado camalkiisuna uu xumaado kaas baa ugu liita qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wamaa callamnaa maanan barin hu oo nebi muxamedah calayhi salaatu wasalaam ashicra gabayga maanan barin wamaa yenbaqii downa uma aha lahu nebiga gabay in la baro nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu leeyahay gabay maanan barin wamaa yenbaqii walaa yasixu walaa yaliiqu bih ma ansaxayso laa'iqna uma aha lahu nebi moxamed inuu shaacir ahaado iyo gabyaa waxaa la radinayaa aayaddan kuwa gaalo ah oo yidhi nebigu waa shaacir waxa uu la yimidna waa gabay mar hadduu isagu gabyaa yahay waxa uu akrinayana waa gabay marka waxaa la yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam shaacir maaha qur-aanku shicir maaha shicirku waa hadal yaa laysku geegeeyey oo la mawsuun ah oo ku dhisan qaafiyooyin iyo buxuur baxre iyo waxyaalahaas sidaas weeye shicirku laakiin qur-aanku waa kalaamullaahi weeyaan kalaamka basharka iyo kalaamka ilaahayna wax isku dhow ma ah marka gabaygaas iyagu gabaygu xoogaa wuxuu leeyahay soo hoorin iyo gogo-naan beydba beyd buu ka go-an yahay isku aad aadan yahay qur-aankuna aayaad kala gogo-an weeyo oo kala dhigdhigan laakiin isku qaab uma hoorsamayaan isku qaab uma horsamayaan isku qaab dhawaaqoodu ma aha qur-aankii maalan haadaa siraadu mustaqiim uu ku soo horsamaya in allaha kaana caliiman xakiima wallaahu gafuuru raxiim saasoo kale in huwa ilaa dikru waqur'aanu mubiin qaabka qur-aanku usoo horsamayo iyo qaabka gabaygu isku shaqo maaha midkan qaafiyadiisa iyo ilaalinteeda iyo baxarkiisa iyo nidaamkiisa iyo waxaas baa loo fekerayaa oo maskaxdan laga shaqaysiinaya waxaa la yidhi marka dawna uma aha nebi moxamed calayh salatu slam shicirkaas iyo gabaygaas gabayga marka dad badanna waa ammaaneen gabayada dad badanna waa caayaan wa inama alinsaafu maa qaalahu shaaficiyu garsoorka iyo sida saxdaa waxa weeye hadal imaamu shaafici yidhi raximahu llah oo yidhi ashicru kalaamun shicirku iyo gabaygu waa hadal waalkalaamu minhu xasanun wa minhu qabiix hadalkuna mid wanaagsan iyo mid xunba waa leeyi marka gabaygii wanaagsan waa wanaagsan yahay waa hadaleh gabaygii xunna waa xun yahay waa hadal xun sidaas baa lagu tilmaamay xadiis baaba odhanaya bukhaari warinayo adabulmufradku ku yaale ashicru bimansilati اlkalaam xasanuhu ka xasani اlkalaam wa qabiixuhu ka qabiixi اlkalaam waa xadiis sanadkiisu fiican yahay gabaygu wa kaas in huwa maa huwa qur-aankaani maaha ilaa dikrun dikri mooyaane waa wacdi iyo tadkiir iyo wa qur'aanun qur'aan qur-aankaasoo mubiinun cad taa weeyaan intaa weeye qur-aanku waa wacdi iyo xusuusin alla xaggii ka yimid addoommada loo soo dejiyey waa qur'aan waadixa oo iska cad macnaha weeyaan oo aan marna ku dhex darsami karin gabay iyo wixii la mid ah aan ku dhex darsami karin saa weeyaan qur-aanku bixaalin min alaxwaal gabay ma shabahayo maxaa loo soo dejiye liyundira inuu qur-aanku u digo ama liyundira nebi maxamed inuu u digo labadaba waa ka dhigi kadha labadaba waa lagu fasiray liyundira inuu u digo nebiga ama qur-aanku man axadka kaana ahaaday xaya mid nool midka qalbigiisu nool yahay xaya alqalb midka qalbigiisu nool yahay basiiradiisu ifayso inuu ahaado mid u digaya waa muuminiinta kuwaas iyo wayaxiqa alqowlu qowlkii inuu ku sugnaado cala alkaafiriina kuwa gaaladaa dushooda waa qowlulcadaabki weeyaan kelimat lcadaab cala alkaafiriin inay ahaato macnaha ayaa loo soo dejiyey oo loo keenay wayaxiqa alqowlu cala alkaafiriin waa kelimadii kelimatulcadaabka ahayd laamlaanna jahannamo wey taas baa ku dul sugnaanaysa wax dhintay oo kale weeye kuwan gaaladaah kaafiriintaah haba ma garanayaan waxa lagula hadlaya ma fahmayaan awalam yarow ma waysan arag oo fiirinin nadra ictibaarin weeyaan fakerid iyo cibro qaadasho eegiddeed annaa nagu khalaqnaa inaan abuurnay lahum iyaga mimaa kii xaggii xaalow ka ahaaday camilat aydiinaa aydidayadu ay camal fashay xaalow ka ahaaday inaan abuurnay ma waysan arkayn ancaamaa inaan abuurnay mafcuulkii annaa khalaqnaa lahum inaan iyaga u abuurnay ancaaman nicmooley waa geeli waa lo-di waa arigi mimaa kii xaggii xaalow ka ahaaday camilat aydiinaa aydidaa sideedaa hoos u daynaysa oo waxa weeyaan hadday iyadoo jamca qur-aanka ku timid iyadoo mufrada hadday ku timid biyadihi lmulku iyadoo taniya hadday ku timid bal yadaahu mabsuudataani sidaas unbaad ku fasiraysa culimmadu si bayaani u fasire mimaa camilat aydiinaa ancaama inaanu u abu inaanu macnaha u abuurnay dadka binu aadanka nicmooley nicmooleyda ma iyagaa keensada waxaan ay leeyihiin geela iyaga iyo ariga iyaga loodayadi waa mimaa camilad aydiina annagaa samaynay ilahay wuxuu le annagaa u samaynay iyaga dartood baan u samayn waxdaaniyada iyada may u deliishadaan awoodda iyada dhammaystirkeeda iyo kaamil ahaanshaheeda may u deliishadaan oo fahum iyagu lahaa nicmooleydaas maalikuuna kuwii milkisan weeyaan iyagii baa ku tasarufaya xoolihii nicmooleyda ahaa bay ku tasarufayaan say doonaan waa xoolahoodii fahum lahaa maalikuuna baa ilah yidhi iyagaaba milkisanba waa wax iyagii bay leeyihiin waa intifaacsanayaan waaba noo soo socotaa intifaaceedu wadallalnaa waanu laylinay haa nicmoolaydii lahum iyaga nicmoolaydii waa u laylina hayin baan uga dhignay midaan ka caranay baan uga dhignay ilmo yar hadduu yimaado neef weyn oo geela wuu iska kaxaysanaya oo waa iska hoggaansanaya oo waa iska waa rumaya waa fariisanaya oo waa raranaya wakaa waa kicinaya waa istaajinaya waa u hoggaansamaya waxaa ka mid a wakadaa low kaana alqidaar mia baciir boqol geela haddii laysku xiriiriyo oo laysku dabo oo laysku wada xiriirsho la saara aljamiic dhammaan waa soconayaan bisayri sakiir kaa yaroo hogaaminaya ba iska raacayaan haa hal neef baana ilmahan ama qofkan wata ka adag haddii lagu fasiixi lahaa markaasay iska kaxaysanayaan ilaahay baa u sakhiray layli rabbaaniya wey waa u laylin fa minhaa xaggeeda nicmoolaydaas buu ahaaday rakuubuhum markuubuhu waxay korayaan nicmoolayda xaggeedoo ka ahaaday wa minhaa xaggeedoo ka wa minhaa xaggeedayna yaakuluna kacu fa minhaa xaggeeda buu rakuubuhum ahaaday fa minhaa xaggeedoo ahaaday rakuubuhum oo rukuubkii looga jeedo markuubkii waxay korayeen wa minhaa iyo xaggeedayna yaakuluuna ka cunayaan markay safrayaan iyaday qaadanayaan xoolihii baa geediga marka la guurayo awrta soo qabtaa la dhahaya geela la kaalay wixii lagu guurayo waa lagu meel fog baa lagu tegaya alaabtii cuslayd bay saarayaan waa doontii barriga iyo dhulka waa geela wa minhaa xaggeedayna yaakuluuna xaggeedana waa ka cunaan hilibka geelii baa hilibkiis la cunaya loodii baan la cunaya arigii baan la cunaya nicmadaas baa loo ilaahay u geli marna waa la raranaya waa lagu guuraya walahum waxaa kaloo u ahaaday fiiha nicmooleyda dhexdeeda ay ku leeyihiin oo ugu sugnaaday manaaficu manaafic kale iyo wa mashaaribu mashaarib manaafic kaloo tiro badan oo cunid iyo korid keliya aan ahayn in la rarto aan ahayn baa ku dhex jira wey maxaa ka mid a haraggeedii baa la isticmaalaya waxaa harag ah waxaa ka mid ah awsaaftii suuf bay leedahay awbaargeydhadii geela idaha dhogortood xoolihii waxaasa baa laga helaya maqaarkii iyo haraggii baa ka mid a manaafic iyo wa mashaaribna waa maxay cabidiyaashaani waa caanaheediiba cabbayaan caanihii halkaa laga soo dhiraandhiriyey min bayni farthin wa damin labanan khaalisan saa'iqan lishaaribiin kaasna waa iska cabbayaan waxaa caano la gadanayo meel kasta yaalla iyo kuwa aan la gadanayn waa sharaabkii weeyaan oo marti iyo mid kaloo maaragtay xoolaha le iyo kuwa la sii gadanayo iyo wax kasta waa nicmo ilaahay weeyaan wa kaas ilaahay sidoo caanaha u ekaysiiyey meesha uu ka keenayo sida dadka ugu intifaacayaan faa'iidooyinka iyo waxaa ku jira maaragtay nafaqo iyo fitamiin iyo britiin waa nicmo waaweyn oo ilaahay subxaanah wa tacaala oo khalqiga siiyey afalaa yashkuruuna baa ilah yidhi mawaysan shukrinayn rabbigood nicamtaa waaweyn siiyey ma waysan ku shukrinaynin oo ilaahay mahad u celinaynin afalaa yashkuruuna wey afalaa yashkuruuna rabba rabbigii abuuray iyaga mayaysan ku shukrinaynin waxaa nicama ilaahay xoolaha ka siiyey oo hadba ay sii yeelayaan iyo xoolihii subag bay leeyihin oo xayr bay leeyihin oo dhogor bay leeyihin oo caanay leeyihin oo hilib bay leeyihin oo waa la raranaya oo waxaasoo nicmaah oo misna waa loo sahlay oo waa loo layli layli waxaasoo nicmaah baa meeshu yaalla oo xoolihii waa u tarmayaanoo waa isku dhalayaan oo beerihii baa qaar lagu qodanaya nicmo tiradii ka badatay wey dee aayad qur-aana wajacala lakum min juluudil ancaami waa iyadii lagu sheegay caanihii isaguna waa sidoo kale caanihii waa noocyo qofba nooc buu jeceliya kuwa dhay ah kuwa dhanaan ah ya kuwa garoor ah kuwa kuwaba si weeyaan kuwa subag laga samaynayo oo la lulayo waxaasoo nicmo ah dee waa yaqaanaan soomaalidu xoolahu waa beertoodii wey inagu waa waaynu garanaynaa waxaasoo nicmaha ilaahay xoolaha uu dhexgeliyey subxaana wa tacaala afalaa yashkuruuna ilaahay maysan shukrinayn may shukriyaan war ilaahay ku shukriya wey afalaa yashkuru watakhaduu waxay yeesheen min duuni illaahi ilaahay sokadiisa aalihatan ilaahyo been ah sanamyaal dhagax iyo balaayo lacallahum waxay mudan yihiin lacallahum waxay mudan yunsaruuna in loo kaalmeeyo waxay dhagaxyadaan iyo beladaan u samayseen inay dhagaxdaan hadhow iyaga wax u taraan waa dhagax dhagala oo afla aan wax maqlayn laa yastadiicuuna ma awoodaan ilaahyadaas baadilka ah nasrahum kuwaan samaysa uheelintooda wahum kuwaan gaaladaay lahum asnaamta jundun jundi bay u yihiin muxdaruunana wey kuwa la soo xaadiriy oo wahumta haddii mushrikiinta lagu rida wey wahum ilaahyadaa baatilkana waa lagu ridaa wahum lahum jundun muxdaruuna kuwaan gaaladaa ee mushrikiintaa lahum asnaamta jundi bay u yihiin iyagaaba iyagaaba u adeegaya dhagax iyagaa meel dhigaya ilaahay ay ku sheegayaan iyagaa ka masmasaxaya boorka iyo wasaqda iyo waxyaalahaas iyagoo iyagaa u dhaashaya oo u saliidaynayo wax marmarinaya iyagaaba ciidan u ah wahum gaaladu lahum asnaamta lahumta waana la xaalayn karaa jundun weeyaan muxdaruuna weeyaan jundun muxdaruuna we falaa yaxzunka yousan ku tiiraanya gelinin qowluhum nabiyullaahi maxamed caleyhi salaatu wasalaam iyaga qowlkoodu yousan ku tiiraanya gelin ay saaxir iyo shaacir iyo waxyaalaha ay ku dhahayaan maxaa yeelay innaa anagu naclamu waxaan ognahay maa yusiruuna maa yusiruunahu waxay siraysanayaan oo qarsanayaan iyo wamaa yuclinuuna maa yuclinuunahu waxay daahirsanayaan ay muujinayaan ilahi wuxuu yidhi labadaba waanu ognahy labadaba annagaa ku cilmile aqwaashooda iyo afcaashooda waanu la soconnaa midday la jahraan iyo midday qarsadaanba marka waa maxay waa ka abaalmarinaynaa wey abaalmarin baan u diyaarin wa kafaa birabbika annahu calaa kulli shayin shahiid baa lagu soo gebagabeeyey darsigeennu intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab